asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aadaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteenna murtida maanta ee aan dhinacyada badan iskala eegno innaga oo haddii iibaimahayo kolba soo qabanayna qaybta ay gacantu inoo qabato teenan maantana waxaan ka soo qaadanaynaa shagooyinkeennii caalamiga ahaa qayb ka mid ah waana sheekadii cajiibka ahayd ee soomaalidu ay ka aaminsanayd dadka maaragtay garyaqaanka ah ee waasyada wanaagsan gabyaayada aftahamiinta ama aftahanka kuwa loo yaqaano iyo dadka la midkaa soomaalidu waxyaalihii ay ka aaminsanayd ama siyaalihii ay u arki jirtay ama qaababkii ay u taqaanay markaan ku leeyahay qaababkii ay u taqaanay ama waxyaalihii ay ka aaminsanayd waxyaalo fara badan oo ilaa iyo maanta aan dhammaanin ayaa jira waxaa laga yaabaa inaad aragto iyagoo ku dhahahaya ninkii hebel ahaa ee abween hebel ahaa ee aftahan buu ahaayo dhashiibaa ilaahay u diiday aftahan yuu ahaayo ma dhali jirin hebel saasuu ahaa oo waxba ilaahay ma siin carur hebel saasuu ahaa oo maarata waa cilad soomaalidu waxyaalaha ay aamintay ninku haddii uu aftahan yahay ama uu gabyaay yahay ama uu suwaanyahan ahaa ama uu abwaan ahaa ama oday fiican ahaa ama garyaqaan ahaa ama cadaalad darraha ku shaqaysto ama isu ku shaqaystaan qof daacada ha noqdo labadaba awoodda ilaahay baalaho ilaahay qofku doonana awlaad siiyo qofku doonan waxbuu siiyaa ama qofku doonan xigmad buu siiyaa ku doonana waxba ma siiyo soomaalidii hore marka waxyaalo fara badan oo khaladaad ah ayay arrimaha noocaasi ka aaminsanaayeen waxay aaminsanaayeen gabadho hadday aftahanad tahay inay tarmayninba waxay aaminsanaayeen wiilku hadduu aftahan yahay ou abwaan gabyaawo cajiiba yahay inuusa tarmaynin oo awlaadba uusa ka tegaynin ama ay lababa isu raacaynin sidoo kaleeto markaad dhinac ka eegto dee waa biniaadano iyagaa laftooda afkuleeblooho afkuleeblnimadoodu dhibaatooyin badan baa laga yaabaa inay nolosha biniaadanka ay saamayn ku yeelato marka haddii ilaahay idmahayo niman ayaa waxay isugu imaadeen goob lagu sheekaysanhayo markii goobtii lagu sheekaysanhayey la ysugu yimid oo waxaa laga sheekaysanhayo sheeko un kelia ma ahee amuuro fara badan oo adduunka ku saabsan iyo noloshii soomaalida ayaa wax layska weydiinhayaa markii hawsha iyadaa laysu yimid oo arrimo fara badan laysla eegay oo lagu babaa'ay oo wax fara badan oo dhinac walba laga eegay oo wax fara badan oo aqoonta ku saabsan laysla eegay oo wax fara badan oo legdinta iyo xitaa iyo hababka maaragtay horumarinta bulshada iyo dhaqamadeeda ku saabsan laysla eegay ayaa hal nin oo dhallinyaro ah yaa ka soo dhexbaxay raggii oo dhinac walba oo wax laga eegayba wax wanaagsan ama tilmaam fiican ka bixiyey ninkaas isagaa ayaa wuxuu noqday nin aad iyo aad u firfircoon nin maaragtay dadaal wacan leh nin aragti fiican leh nin maskaxdiisu shaqaynayso mid hilaada xagga nolosha iyo tilmaamaheeda aad iyo aad ugu wanaagsan markii geedkii lagu kala tegey ama lagu kala yaacay ama la kala caraabay ayay gooni koox odayaal u badan yaa isla hadhay kolkaasay ninkii isaga ahaa yay xan ugu dhaqaaqeen isagii ayay xan ugu dhaqaaqeen ama waxbaaba layska weydiiyo waa layswaraystay war ninku muxuu ahaa arheblesu u saxay maarkeys arheblesuu ka yidhi maarkeys arheblesuu ka yidhi maarkeys arheblesuu ka markii howlo badan laysu keenay ayaa nin oday u yidhi oo de odayaashii soomaaliyeed ee isha gelin jiray wax walba yaa yidhi oraa mid ma idiin sheega markaasaa la yidhi haa markaasuu yidhi maamaadan caalamiga ah ayuu soo tuuray waxa uu yidhi waxaa la yidhi nin geed ku dhalay gogol kuma dhalo nin geed ku dhalay gogol kuma dhalaa la yidhi wiilkan inaga daaya wiilkan inaga daayo oo wixii talaa iyo wixii tusaala iyo wixii arrineed ka qaadan kartaan ha laga qaato mahmaahda marka uu cajiibkee uu sheegay maxay tahay waa nin geed ku dhalay gogol kuma dhalo mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin raayaa ma raago